waxyaabaha la isku hayay hadda waxaa ka mid ahaa mustaqbalka gobolka banaadir iyo kaalinta uu ku yeelan karo labada aqal ee soo socda dad badan waxay u arkaan in inkastoo muqdisho ay caasimadii tahay haddana madaxda dowladda iyo maamul goboleedyaduba in wixii muqdisho ay mudnayd aysan siinin caasimada muxuu yahay go-aanka a muqdisho ka gaarteen runtii muqdisho horta dhibka ugu weyn wuxuu ahaa sida loo qoray dastuurka markii annaga aan ka doodaynay habka loo qeybinay aqalka sare waxaa dastuurka ku qornayd gobolada inay ka imaanayaan qodobka waxdan waxaa ku qornayd in statesku ay yeelanayaan member isla eg labadii ayaa dood badan ka dhacday oo runtii haddii gobol lagu salayn lahaa banaadir saddexdeed ay qaadan lahayd dhibka maanta hadda ka hadalkeeda taagan ma taagnaateen laakiin waxaa markii aada loogu dhegay in gobollo isku mid ah laga dhigo maadaama degaan ay adkaatay ama la diiday in wax lagu sameeyo oo ay socon weyso degaan haddii hadda maanta degaan la aadi lahaa xamar lix iyo toban degmay leedhahay lix iyo tobanka degmo wax aheli lahaayeen haddii maadaama degaan la aadi waayo oo foorm waraashkii lagu jiray maadaama aqalkii sare goboladii laga leexday oo lagu heshiiyey in state equal noqdo horta xamar saasay waxay ku noqotay meel yani hadda keliga taagan markii hadda yani la eegay sidee xamar compensation loogu sameeyaa inta laga gaarayo stateska dastuurka sida qocad stateskeeda runtii maalintii laweyd oo hadda isku imaan waxay soo jeediyay shan xil shan in la siiyo aqalka sare oo runtii ay shantaasi matalaan magaalada muqdisho oo shanta beelood ah maadaama caasimadi ay tahay caasimad soomaalida o dhan ka dhexeysa waa run dagaalka daba lagu talabaday oo lagu kala badan yahay laakiin waxaa la yidhi hadda maadaama aysan qeexneyn mansabkii caasimada shan hala siiyo oo aqalka sare ku muqdisho shan taleedood ka imaanaysa haddana adigu waa cuntami weyse marka markaasa waxaa la yidhi marka guddi hala saaro ilaa lixda maalmood kusoo qeexa mansabka iyo caasimada markaas hala soo cesho talaanka soo bixiyaan taas go-aan ha lagu qaato dhowaan ciidamada amisom waxaa la qabtay oo ay ciidamada dawladdu soo qabteen askar iibsanaysa shidaal iyo qalab kaleo ciidan horena waa loogu tuhunsanaa sidee dawladdu arrintaas ula xisaabtamaysaa nimankii waa xiran yihiin waa la xiray waxaa socdaa runtii baaris lagu hayo inta eleg tahay waxa ay gadayeen waxaas haddii ay ku jiraan shidaal keliya ay tahay iyo wax ka baxsan haday tahay waxaa socda hadda baaristii ma raba inaan ka hadla hadda baalista meesha ay marayso iyo xaaladda meesha marayso laakiin waxaa la siinaya markay baalista dhamaato inaan soo bandhigno xaaladda waxay ahayd wixii la gaday ilaa iyo inta eleg tahay daamijka dhacay dowladna aan runtii amison iyo african unionka aan kala xaajoodna arrintaas inaysan mar daba soo noqon xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab dowladda kenya waxaa sheegtay inay xirayso madaxweynaha dhowaanta maxaa lagu heshiiyey oo dowladda federaalka ay kasoo qaada kenya annaga markasta waa caddeyn dhinacina runtii heshiis waxaa jira kenya soomaaliya iyo hay-ada qaramada midoobe uqaabilsan qaxootiga u n c r aan wada galnay telefatiat agreement la dhahayay runtii kaasaan aaminsannahay inuu yahay sida keliya sida saxda ee lagu soo xarin karo dadkeena lagu soo celin karo inay ku bilaabato si xora inay dadka usoo noqdaan in loogu talagalo meelihii dadka ay kusoo noqon lahaayeen sida loogu soo noqon lahaayeen in muddo adigu saddex sano ilaa shan sana la siiyo dadku inay si tartiiba ugu soo noqdaan meelihii ay ka tageen meelaha aan amniga ahayn ee hadda weli ay al-shabaab ay ka taliyaanna in aan lagu celin ee la fiiriyo meesha kaleeto dadka ay ku noqon karaan dadka in la siiyo fursad uguureysa ayaga inay sheegtaan meesha ay isleeyihiin waad geysan kartaan caruurtiina iyo reerkeena marka arrintaasi kenya waan kala hadalnay culeysyada jira oo ay hadda kenya dhexdeeda ka jirana annagoo aan hadda ka hadlaynin runtii waxaan sheegnay inay arrintaas khatar keeni karto khatar amni ruuxeed ay keeni karto in maanta dad degan la barakiciyo oo iyadoo aan loogu talagelin meeshii kaleeto imaan lahayn liska diro oo la xiro xeryahaas khatar amni iyo khatar dhaqaale iyo waxyaaba badan ay keeni karta runtii maanta aan labada dalba aan wanaagsaneyn dalalka dawladda hadda maraykanka iyo ingiriiska iyo european unionka iyo adduunka o dhanna waxaa moodaa inuu aan isku dhinac ka taaganahay arrintaas waan rajaynaynaa inay ka yihiin haddii la yihahdo arrintaas yani ka baaran dagto taxadar ka muujiso maraykanku waxaa soomaaliya ka fuliyaa diyaaradahooda aan duuliyaha lahayn duqeymo kala duwan madaxa al-shabaab ka tirsan ay la beegsadaan howlgallay fuliyaan sidee dowladdaada u aragtaa howlgalladaas annaga runtii waxaa horta keenay dhibkan iyo in lala beegsado saan waa runtii al-shabaab weyaan maanta soomaali meel waxaan taaganahay aan ka bixinen shan iyo labaatankaas dalkii jiray wadankan hore umari lahaa carruurta soomaaliyeed ee hadda badaha ku dhimanaya ee maanta helayan fursad ay mustaqbalkooda ka arkaan dalka dhexdiisa waxaad horta keenay dhibka iyo maanta inay meeshan taagan tahay waa dadka ilaa iyo maanta qarxinayo hoteelada yacni fakarkan xagjirka ah ee runtii lagu gumaaday ummadda soomaaliyeed nabad loogu diiday ummadda soomaaliyeed horumar loogu diiday loogu diiday carruurta inay iskuul aadaan loogu diiday in dadka shaqaystaan taasaa keentay marka eedda haddii maanta drones ay dalka ay ugaarsadaan dadka liidarska al-shabaab iyo haddii dhib kasto maanta loo keeno horta dadka keena waa iyaga maanta africa union iyo ajanabi inay joogaan dalka looma baahdeen runtii securityna dhisi lahayd ummaddaas dhalinyaradaas hadda maanta ah ayaa noqon lahayd ciidanka ruuxiisa soomaaliyeed waxaa wax ka difaacaya waxaasoo dhan waxaa sabab u ah dadka nabadoo diida umad soomaaliyeed waan rajaynaynaa haddii la yidhahdo runtii annaga waxaan ku jirnaa hadda ciidankii soomaaliyeed in la dhiso isku dhaf ayaa socda waxaan rajaynaynaa inaa amnigeena annaga la wareegno aan ka maarino ciidamo sheegay inay dadkan joogaan laakiin dadka kan hadda xagjirka ah ee maanta waxaa samaynaya haddii waxay la tahay dadka kan wax lagu maanta justify garayn karaa waxa ay samaynayaan ma jirto wax alla wixii loogu hortegi karaa in loogu hortago weye